wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed xuseen baraki oo wehelinaya maamulka degmada doobley iyo injineero ka socday wasaaradda ayaa booqasho kormeer ku tegey mashaariic biyaha ee ka socda degmada doobley mashaariicdan biyaha ee ka socda degmada doobley ayaa maraya heer gabagaba ah waxaana xoogga la saaraya horumarinta iyo dib u habeen lagu sameynaya adeegyada biyaha ee degmada doobley ugu horreyn maamulka degmada doobley ayaa sidoo kale la wadaagay wafdiga uu hogaaminaya wasiirka mashaariicda muhiimadda ay leeyihiin shada degmada doobley iyadoo rajeynayaan inay wax weyn ka tari doonaan baahida biyo ee loo qabo degmadaasi u faraxsannahay haddaan nahay maamulka degmada doobley shaqada ka socota ceelasha runtii biyuhu waa nolosha koowaad biniaadamkii xooluhu ay ku nool yihiin soomaalida waxay dhahdaa nafi biyo noole caano soomaliyaad baadiyahayd marka nolol ka horeysa biyo ma jirto marka aad baan ugu mahad celinaa wasaaradda yaha iyo yunisef hawsha ay ka wadaan degmada waan ku faraxsannahay runtii ceelasha la dacatiray iyo kuwa mataqaanaa lagu sameeyey muxuu matoorada loo iibiyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa shaqadana intaa kasii badato oo ceelasha dhimanna waxa u dhiman insha allah loo dhammaystiro waana shaqo runtii aan ku faraxsannahay weyaan dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed xuseen baraki ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan dadaalada lagu horumarinayo adeegyada muhiimka si bulshada gobolka ay u helaan biyo nadiif ah iyo weliba tamar ku filan waxaan maanta idinkugu nimid guddoomiye inaan kormeer ku samayno shaqooyin kala duwan oo yaryar oo ay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo hay-adda yunisef ay muddo laba sana aba qiimayntoodii iyo sarveygoodii iyo assessmentyadoodii intii degmada laga sameeyey iyo locationno fara badan oo deegaankan ah finaly loo soo helay fankii sarf fan la yidhaahdo oo central emergency response fund ah oo hay-adda yunisef ay implement garaynayso ayaa dowladda jubbaland lasoo bariyey mashruuc waa mashruuc noocaasa weeye ma aha xarig jar ma aha oon dayactirro weeye fara badan oo ceelasha kala duwan iyo sistamyada biyaha waxaan indhahanagu ku arkaynay matooro cusub meelo la dhigay haamo la dayactiray bibes la dhigay kiosks fara badan haddaan dhahno meel kasta oo location kasta maanta aan tagno weeg baynu u qaadanaysaa inaan location kasta tagno marka arrintaasaan idinkugula soconnay waxaa inoo dabayaali doonaa maalmo fara badan oo tiimka howlwadeennada ah ay sii joogi doonaan degmada iyaga oo tababaro iyo wacyigelin iyo coordinationba la samayn doona shirkadaha biyaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa marka laga soo tago hay-addii fanka bixisay insha allah tacala waxaan rajaynaynaa kolley in aan mashaariicdan kalete ee triple b ga ah aan rabno inaan si gooniya oga wada hadalno degmada iyo maamulkeeda bal sidii loo sii maarayn lahaa maamulka biyaha aan wax isaga dhihi lahayn fikradana aan oga sii qaadan lahayn